horta xuduuddu wax la khaldi kara ma aha soomaaliya iyo kenya xuduud aada u dheer bay leeyihiin from baridxaaw afkeeda ilaa raaskalmooni laba guddi baa loo diray mar dowladdii waxay ahayd madaxweyne xasan sheekh maxamuud soo xaqiijiyay waxa yaala haddana guddi kalaa la diray dowladda madaxweyne farmaajo wasiirka arrimaha gudaha ugu dambeeyey iyo niman khawaraa waxaa hadda la sugayaa in labada madaxweyne iyo anaguba aan isugu tagno go-aan siyaasadeedna laga gaadho arinta xuduudka way caddahay xuduudku wadan walbana xuduudkiisa wuu jiraa laakiin waxaa jira isu guurguuris waayo annaga dhowr ilaa soddon sano ku dhawaa dowlad la-aan baa jirtay marka dadku siyaalo badan bay u kala degdegeen meelo badan waa wax u baahan marka in hadda heshiis laga gaaro hadday jiraan dad soomaali oo gudaha galay maxaa laga yeelayaa ma sharci baa la siin ma dhulka dib baa loo soo rarayaayo intii dib loo soo celiyaa dhul kale la siin magdhana la siinayaa waa wax u baahan political decision oo inay labada dowladood ka gaadhaan waxaana rajeynayaa labada madaxweyne inay arrintaa ka wada hadli doonaan anaan goobjoog ka noqon doono sababtoo xuduudku waa federal issue maaha wax state level ah taa marka waxaa loo ballansan yahay labada madaxweyne iyo anaguba aanu goobjoog ka noqono heshiisna laga gaadho